Bilkhayr Maxamed Cabdi oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa la timid hal-abuur ganacsi, kaasi oo ah inay soo saarto kareemada dabiiciga ah ee jirka ay haweenka marsadaan. Xarunteeda ganacsi ayaa ku taala xaafadda Bunduweyn ee magaalada Beledweyne. Bilkhayr Maxamed Cabdi ayaa Radio Beerlo ugu warantay waxyaabaha ay ka samayso iyo waxa ku laaliyay inay soo saarto kareemadan dabiiciga ah. Een maxaa ka samaysaa kareemadan heerbalka ah?
Haa walaal waxaan sameeyaa een kareeman herbal ah oo isku dardar ah oo isku daraa lugahayga gacmaha iyo wajiga eh een oo gabdhaha bilicdooda iyo maqaarkooda aan haleyneynin marka saas aan isku dardaraa oo waa kareeman herbal oo wax kiimika iyo aanan lahayn Een maxaa kugu dhaliyay inaad qaabkan u shaqaysatid?
waxaa igu dhaliyay in maxaan arkay gabdhihii oo maqaarkoodii iyo bilicdoodii sii dhumaayo marka waxaan is dhahay anigani hooyo ahaa ilmo korsato si aan business aan ugu samaysto gabdhihii bilicdoodii iyo quruxdoodina aan u soo celiyo anigana ay shaqo ii noqoto een taasaa igu dhalisay Een imse maalin ayay kuu qaadataa inaad samaysid kareemadan?
waxaa igu qaadataa hal maalin hal maalin igu qaadataa inaan soo isku dardaro oo soo sameeyo een inta badanna dalab ayaan ku sameeyaa oo dadka markay ii dhahaan waan rabnaa baan u sameeyaa hal maalin igu qaadataa marka taas taasaa keenayso in micnaha markii lay sheego oo waan rabnaa lay dhaho hal maalin aan ku sameeyaa marka gabdhahana waxaan kula talinayaa inay iska dhaafaan waxa kiimika leh jirkooda iyo maqaarkooda iyo bilicdooda dhumanaayo waxaan dhihi lahaa herbal hala marsado een waxaan jirkooda fiiqayana iska dhaafaan ilaahayna raalli kama ahan ayagana way ku dhumaayaan walax dembina u ahayn maxaan ku dhahay bilicdoodana iska qurxinaayo ha marsadaan saasaan ugu baaqi lahaa Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku nool haween badan oo la yimid hal-abuur ganacsi oo kala duwan, kuwaasi oo kaalin ka qaato horumarinta qoysaskooda.